odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay qaababka ay u xalinayaan khilaafaadka dhaca inay badan yihiin xili ay dhowaan sameeyeen tababaro la xiriira xalinta khilaafaadka tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar oo isugu jira rag iyo haween sida uu sheegay nabadoon nuur maxamed geedi nabadoon canjeex xilligii hore oo la dhihi jiray waxaas war naageed waay la dhihi jiray ama la ceyri jiray hadda ma jirto maxaa yeelay waxaa la ogaaday dulmi wuxuu ka soo fulaa guriga wanaagna wuxuu ka soo fuli karaa guriga colaadda siday haweenku u buunbuuniyaan oy baraxa ugu qaadaan mug la dagaalamaayo ayay nabaddana qayb fiican uga qaadan karaan barkii wiilkiina ayadaa dhashay adoogiina ayadou qabaa kan kalena ayadoo la dhashay sidaas awgeed marka inaan soo dhoweyno oon iskaashanno oo sida haddaba aad sheegtay xilligii diinta islaamka la baafinayey haweenkii horta nabigeena caleyhi salaatu wasalaam taageeray ee garab istaagay dumarkaas aaday u wanaagsanayeen wax badanayna qabteen wax badanayna ku kaalmeeyeen muxuu ahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam bacdamaa ay wiilkii ayadoo dhashay odagii qabo oo wixii oo dhan guriga ay ka soo fulaan dhinacooda ka qaataan nabadda iyo wanaagga lana baro maalin dhaweed laba tuulaan u yeernay toban naaga iyo toban rag hay ahayn ma dhihin rag keligiis hanoo yimaado ma dhihin laba tuulayna ka kala yimideen tuuladiiba shan iyo shanaan siinay tii kalena shan iyo shanaan siinay labaatankaas qofood oo tobanna ay rag tahay tobanna haween tahay ayaan tababar u furnay saddex maalmooda waxaan u sheegnay meesha la maraayo inaan magaalada annaga aan ku dadaalnay darsi badanna aan bixinay annakana nala siiyo muggii hore nala soo baray annaguna ayaga aanan ka aqli badnayn haddana ayagu inay tuulooyinkii kula noqdaan oy wax baraan oy dadkii ayagu ay ka yimideen ayaguna kula sii noqdaan
inkastoo ay jiraan eedeymo ay dhallinyarada magaalada jowhar u soo jeediyeen odayaasha inaysan ka qayb gelin xirfadaha xalinta ay sheegeen inay yihiin jiilkii berri bedeli lahaa odayaashaasi nabadoon xasan qaasin qaylooy ayaa ka jawaabay eedeymaha ay soo jeedinayaan dhallinyarada reer jowhar uma yeerno sababta waxaa waaye lama arrin waa dhahnaa maamaha odayaa ka taalo waxaa la yidhahaa labaatan jir intas geed ka duulo as arrin ka duulaa ama waxaad iinka dheeraan aan u dhaafnaan laakiin waxaa la yidhaha midna waa jirtaa oo waxaa la yidhi owrka wax noqonaya edegaa lagu arkaa cunug yaroosha in toban jir ama labaatan jir eh oo odag u tagana waa jiraa kaas asaaba odayaasha mataqaana magii oo wax qabaqaabinan asaaba qabanaan kaas naftiisa nabadoonadu ka mid yahay laakiin kaalii dhallinyaraay lama dhaha waxa loo dhahaynina aniga wax ku dheeraa ma ogin walxay wanaajinayihiin ma qabno farjeebliyaal waa iyo wax ma qab walxay sheeg sheegaan marka markii xaqiiqada kuu sheego gabar iyo wiil maslaxad wax bad kuma lahan dhallinyarada waxay ku leeyihiin adeega in loo dirsado iyo sidaan aan u sheegin nin karmeedka ku dhex jira naftiisa ma diidana dadka waa ka tilmaamaya ana hadda oo kula hadlaayo nabadoon magaan nahay ninkii ibedelaaya oo cidda ku jiro ama shan ama lix ragga dadka waa ka aqaanaa oo labaatan ama labaatan shan jirka waa aqaanaa hebel iyo hebel allow ama dad danba isku jira waa leh laakiin dhallinyaro kaaliya wax liraa ma jiraan naftayda magii oo aan wax noqonay dhallinyaraan nahay dhallinyaraduna waa soo mari markaan odayaasha u adeegahay waxaan dhagayn jiray waxay sheegayihiin iyo caynka wax loo maslaxaa aniba tababarka waxaan kusoo qaatay anigoo kaali aan leela helaan qaatay wou kana ninka oo dhiigga leh ama maskaxda fiica ku jirta ha dhegadhegay laakiin nin cunug yar aad soo kiciso kaala tiri oo berri waxayna intaas ku dareen in sidii hore laga fiican yahay kadib markii ay heleen odayaasha hay-ado siiyey tababaro ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo xalinta khilaafaadka oo ay isugu jiraan haweenka dhallinyarada iyo odayaasha iyagoo sheegay inaysan dhallinyaradu iyagu naftooda aysan soo doonan odayaasha iyo goobaha ay ka dhacayaan xalinta si ay aqoon uga qaataan balse ay soo dhoweynayaan haddii ay yimaadaan marka laga reebo tababarada hay-adaha oo la ysku arko loona baahan yahay in ay ka soo qayb galaan gogasha marka ay wax dhacaan si ay uga qaataan xirfado kala duwan